bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ama bacdu yaquulu llahu tabaaraka watacaala laa junaaxa calaykum in qalaqtum nisaaa maa lam tamasuuhuna aw tafriduu lahuna fariida wamaticuuhuna cla almuusici qadaruhu wacla almuqtiri qadaruhu mataacan bilmacruuf xaqan cla almuxsiniin darsigeenu maanta wuxuu ka bilaabanaa aayadda laba boqol iyo soddon iyo lixaad ee suurat lbaqara ilaahay wuxuu leeyahay laa junaaxa calaykum korkiina wax dembihu ma ahaanin in dallaqtum nnisaa'a dumarka haddaad furtaan maa lam tamasuuhunna adinkoon weli taaban iyo intaadnaan taaban aw tafriduu lahunna ama aadnaan u farad yeelin oo adnaan u goynin fariidatan wax la gooyo oo wax aadnaan u qadarin wamaticuuhunna haddii marka aada furtaan mutacasiya gabdhihii aada furteen adinkoo aan taaban calalmuusici kan hodanka korkiisa waxaa ahaaday qadaruhu tabartiisa iyo taagtiisa wa cala almuqtiri faqiirka korkiisana waxaa ahaaday qadaruhu tabartiisa iyo taagtiisa mataacan bilmacruuf ay maticuuhunna u raaxeeya mataacan raaxayn bilmacruufi ugu raaxeeya xaqan ay xaqa daalika kaasi waa waajibay xaqan waajibid calalmuxsiniina dadka samafalayaasha ah oo ixsaanka sameeya ayuu korkooda ku waajibay sheygaasi waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii suuraddii ahayd suuratlbaqara gaar ahaan meeshii ilaahay uga warramayay subxaanahu watacaala axkaamta ku saabsan reeraha iyo qoysaska iyo guurka laysguursanayo iyo furidda laysfurahayo iyo ilmaha la nuujinayo iyo waxa ka ratimayo ka dhalanayo oo axkaam ah meeshaan ilaahay wuxuu uga warramay subxaanahu watacaala wax ku saabsan dumarka haddii la guursado qaar ka mid a ee haddana la furo waxyaabaha ay leeyihiin dumarkuna laba arrimood kama bixi karaan marka hore labadaas arrimood mid walboo ka midana mid kalea ka dhalanaysa arrimuhu marka waxay noqonayaan afaray noqonayaan axwaasha dumarka haddii inta la guursado la furo waxyaabaha meherkooda ku saabsan iyo iyo waxyaabaha noocaas ku saabsan gabadha marka la guursanayo oo la nikaaxinayo in meher loo magacaabo iyo inaan meher loo magacaabin labadaas kama bixi karto gabadhana markii la nikaaxinayo meher waa laga maarmaan laakiin shardi maaha goobta nikaaxa in meherka laga magacaabo waa la magacaabi karaa magacaawigiisana waa la iska dhaafi karaa haddii marka meherka aan la magacaabin waxaa suurtagal ah gabadhii la nikaaxiyey meherna aan la magacaabin markii la nikaaxinayey oo weligu uu ku nikaaxiyey ninkii gabadha lagu nikaaxinayey iyadoon meherkeeda la sheegin iyo inta meherkeeda uu yahay in la furo iyadoon la aqalgeynin waa suurtagal in la furo markii la aqalgeeyo kadibna ama la aqalgeeyana waa suurtagal midda meherka loo magacaabay oo markii la nikaaxayo meherkeeda la magacaabana ayadana labadaas arrimooda suurtagal ka ah iyadoon la aqalgeyn oon loo galmoon oon lala khalwoon in la furo waa suurtagal in lala khalwoodo oo la guri geeyo kadibna la furana waa suurtagal mid walbaa waxa ay leedahay waa maxay marka ilaahi subxaanahu watacaala iyo diintu waa caddayday gabdhahaas mid walba oo ka miduhu waxa ay xaq u leedahay mid xaq la-aanuhuna ma jirto gabadha marka haddii la nikaaxiyo meherna aan loo magacaabin ayadoon weli lala aqal teginna la furo waa wax bannaan oo waa xaaraam ma la dhahayo maxayse leedahay gabadhaasu markay joogto gabadhaas waxay leedahay waxa la yidhaha mutco iyo raaxasiin iyo qalbi dhisid iyo wax sahay ah in la siiyay leedahay waxaasuna wax qadaran maaha oo la leeyahay toban halaad ha la siiyo shan halaad ha la siiyo hal ha la siiyo iyo ri ha la siiyo midna kuma qadaray diyaag ha la siiyo waxay hadba ku qadaran tahay hadba nin walba iyo taagtiis waaye iyo tabartiis ninka gabadhaas furay markii hore gabadhaas lagu nikaaxiyey iyadoon meher la magacaabin isagoon loo aqalgeynin ninkii furay ay hadba ku xihan tahay inta tabartiisa iyo taagtiisu ay tahay hadduu nin xoogaa haysta uu yahay waxaa la rabaa gabadha si fiican inuga farxiyo oo wax isaga gacantiisa u qalmo uu baxsho hadduu dhexdhexaad yahana wax gacantiisa u qalmo haddii uu yahay nin faqiira oo cayrana wax gacantiisa u qalma cid la kalifahuna ma jirto cid walbana waxaa la rabaa inaysi ka soo laaban wax ayada gacanteedu ay mudan tahay ama gacanteeda u qalma inaysan ka soo laaban haddii gabadhii markii la aqalgeeyo kadib la furana gabadhii aan meherka loo magacaabin markii la nikaaxinayay haddii la aqalgeeyo na iyadana waxaa u waajibaya mahar la yidhaahdo mahrulmathal la yidhaahdo oo gabdhaha ayada ku inaadka ah oo ku nuuca ah oo iyada qaraabadeed ah oo ama la ilma adeerka ah ama la ilma habreedka ah ama la ilma abtiga ah waxyaabaha lagu nikaaxiyo wax lamida ayaa iyadana u waajibaya haddii caadada iyo xeerku iyo dhaqanka qaraabadeeda lagu nikaaxshaahi ay labaatan riyood tahay ama laba halaa tahay ama afar sacaad tahay intii gabadhaas gabdhaha la qaraabada ah lagu nikaaxi jiray dhexdhexaadkii shaygii lagu nikaaxi jiray gabdhaha la qaraabada ah ayaa gabadhii u waajibaya waa haddii gabadhii iyadoon marka hore meher loo magacaabin la nikaaxiyo kadibna gabadhii loo galmoodo oo gabadhii lala khalwoodo ama maaragtay jimaac loo sameeyo ama loo tago gabadhii meeshaas waxaan ku haysanaa laba suuradood oo gabadhii aan markii hore mrk meherkeeda la magacaabin ay leedahay haddii markii gabadha la nikaaxinayay meherkeeda la magacaabana ayadana laba suuradooda ka dhalanayso in gabadhii loo tago iyo in gabadhii la furo iyadoon loo tegin haddii iyadoon loo tegin gabadhii la furo meherkeediina magacaawnaa waa noo imaan doontaa oo aayadda aayaddan ka dambayda inoogu imaan doontaa waxay leedahay meherkii la magacaabay barkiis haddii gabadhan markii la nikaaxinaya lagu nikaaxiyo toban halaad oo geel ah iyadoo ninkii weli uusa u teginna ou furo sababta hore waa ku furee gabadhaas meher ahaan waxaa u waajibaya tobankii halaadoo lagu nikaaxiyey barkood waa shan halaade ayaa u waajibaysa haddii kun dollar lagu nikaaxshana shan boqol oo dollara u waajibaysa calaa kullin wixii lagu nikaaxshay barkood ayaa gabadhaasu ay meher ahaan u yeelane haddii la furo iyadoo aan gabadhii la aqalgeynin waa haddii markii la nikaaxinayay la magacaabo meherka la magacaabo haddii gabadhii la aqalgeeyo meherkeeda la magacaabana haddii la aqalgeeyo oo gabadhii loo tago oo guri lala galo kadibna la furo ama aan la furinna meherka u waajibaahu gabadhaas waa meherkii la magacaabay oo dhammaystiran meherkii la magacaabay oo dhammaystiran ayaa u waajibaay suuraduhu marka iyo axwaashu gabdhuhu iyo meheradooda wax ku saabsan afar kama bixi karaan gabadha in marka hore meherkeeda la magacaabo horta marka koowaad ama aan meherkeeda la magacaabin markii la nikaaxa labaduba waa suurtagal haddaan meher la magacaabin marka waxaa suurtagal ah in la furo intaan loo tegin ama la furo markii loo tega kadib mehernimo magacaawnay la soco haddii la furo intaan loo tegin wax jaango-aan oo qadaran ma leh ee wax mutca la yidhaahay leedahay nin walba iyo tabartiis iyo taagtiisna waaye waxa laga rabaa oo ama bixin iyo qalbi dhis ah haddii markii loo tago iyadoon meherna hore loo magacaabin markii loo tago laakiin kadib la furana oo islaantii iyo gabadhii loo galmoodana waxay leedahay gabdhaha iyada ku aynaadka ah oo iyada la qaraabada ah meherada lagu meheriyo oo kale meher ah ayay leedahay ayaa u waajibaya haddii markii la nikaaxayo meherkeeda la magacaabana haddii intaan loo tegin la furo wixii la magacaabay barkiisay leedahay markii loo tegay kadib haddii la furana oo loo galmoodana ama yaan la furin haddii la rabee waxay xaq u yeelanee meherkeedii la magacaabay oo kaamila oo dhammaystiran ilaahay marka wuxuu yidhi laa junaaxa calaykum korkiinna wax dembiyu ma ahaanin muslimiinay in dallaqtum annisaaa dumarka haddaad furtaan maa lam tamasuuhunna intii aadnaan taaban ow tafriduu ama aadnaan u farad yeelin lahunna ayaga fariida wax jaango-an jaangooya aadnaan u jaangoyn waa wax idiin bannaan gabar aan marka horeba meherkeedii la magacaabin inaad furtaan idinkoon taaban waa wax idiin bannaan oo dembi waayo laydin dhihi maayo laakiin haddaad furtaan maxaa laydinka rabaa wamaticuuhunna gabdhahaas mutca siiya oo u raaxeeya intee mutcadu ay la-eg tahay ilaahay wuxuu yidhi cala almuusici qadaruhu mutcadana waxay ku mudatay gabadhaasi waxay dhahaan culimmadu waa qalbi kab gabadhii la yidhi waa la guursaday waa la nikaaxsaday la mashxaraday carada dadka dhan isku isgaarsiiyeen isku sheegeen heble in la furay ama heble in la guursado oo la nikaaxiyey hadday haddana soo yeerto iyadoon la aqalgeyna la furay maxaa gabadhii lagu furay laga yaabaa in dadku ay ku sheekaystaan oo gabadhii oo weli aanba ninkii iyo iyaduba is arag maxaa kalifay in ninkii gabadhii iska furo waxaa laga yaaba marka in sheekadu ay ku badato gabadhii qalbigeediina wax gaaraan si marka gabadha qalbigeeda loo dhisa ayaa wax loo siinaa wa ilaa gabadhan waxaba yaraatee ee, istimtaacahoo lagu istimtaacay oo la gaarsiiyey oo ninkii uu gaarsiiyey ma jiraan ilaahay marka wuxuu yidhi inta waxaasuu leeyihiin markuu ka hadlayay cala almuusici midka hodanka ah korkiisa waxa ahaaday qadaruhu isaga tabartiis iyo taagtiis wax ah waxaa isaga tabartiisa iyo taagtiisa oo isaga u qalma hodantinimadiisa iyo korkiisa ahaaday ragga qaar hadday awoodi karaan toban kun oo dollar shan kun oo dollar saddex kun oo dollar inay ku ambabixiyaan gabadhii haddii ilaahay awood u siiyey waa inay ku ambabixiyaan wa cala almuqtiri midka faqiirka korkiisana waxaa ahaaday qadaruhu tabartiisa iyo taagtiisa ayaa ahaatay hadba wuxuu awoodo dhowr boqol oo dollar dhowr riyood laba riyood ri xoogaa yar oo kii aan ka awoodo baaburaaca keliya baaburaaca uu ka dhiiba gabadha ama xoogaa aradbaxan qofkii awoodahay aradbaxa aradbixiyo qof walba wuxuu awoodo mataacan ay maticuhunna u raaxeeya mataacan u raaxeeya bilmacruufi si wanaageeda la yaqaan ugu raaxeeya oo qof walba iyo taagtiisa iyo tabartiisa ah xaqan ay xaqa daalika kaas raaxasiintaha iyo mutcadaahi oo gabdhahaas la mutco siiyahay waa waajibay xaqan waa sugnaaday xaqan sugnaasho calalmuxsiniina dadka samafalayaasha ah oo ixsaanka sameeya oo wan wanaagsan korkoodu ku waajibay dadka waa ku wada waajib laakiin dadka haddana isxilqaamahay waa muxsiniinta ilaahay marka wuxuu yidhi wain allaqtumuuhunna haddaad furtaan gabdhihii min qabli an tamasuuhunna intaadnaan taaban ka hor walxaal qad faradtum aada farad yeesheen ood u jaangoydeen lahunna iyaga fariidatan jaangooyo fa nisfu maa ay fa calaykum korkiina waxaa ahaaday nisfu maa kii barkiis faradtum aada farad yeesheen ood jaangoydeen ilaa an yacfuuna inay cafiyaan mooye gabdhuhu ow yacfuwa ama kii ou cafiyo amaw yacfuwa aladii ama kii ou cafiyo biyadihi gacantiisa ay ahaatay cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunudiisa wa an tacfuu inaad cafidaan ayaana aqrabu u dhowaan badan litaqwa taqwada walaa tansawu lfadla fadliga iyo ixsaanka iyo dheeraadka hayloobinina baynakum dhexdiinna ina allaha ilaahey bimaa shaygii tacmaluuna aad samaynaysaan basiirun waa mid arkahaya meeshaana ilahi wuxuu uga warramay subxaanahu wa tacaala wax ku saabsan suuradihii iyo axwaashii aan ka warramaynay oon hore usoo marnay oon hore usoo hormarinay oo ahaa gabadha haddii la furo ayadoon la taaban meherna loo magacaabay waxa ay leedahay markaasaa ilahi wuxuu caddeeyey subxaanahu wa tacaala wixii loo magacaabay barkeed inay leedahay labadan ayadood labada qoloo lagu kala sheegay waa laba gabdhood oo mid walboo ka mid ah aan la taaban intaan la taaban la furay waa la nikaaxshay intaan la taabanna waa la furay laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna mehera loo magacaabay midna meher looma magacaabin middaan dambe meherkii waa loo magacaabay haddii meherkii la magacaabo gabadhiina intaan la aqalgeyn la furo waxay leedahay saan soo marnaba wixii la magacaabay barkood ilaahay marka wuxuu yidhi wain dallaqtumuuhunna gabdhaha haddaad furtaan min qabli an tamasuuhunna intaadnaan taaban ka hor oo aadnaan u galmoon walxaal qad faradtum aadna u farad yeesheen ood u waajibideen ood u jaangoydeen lahunna ayaga u jaangoydeen fariidatan jaangooyo ee wax u qadarteen fa nisfu ay fa calaykum korkiina waxaa ahaaday nisfu maakii barkii faradtum aada u qadarteen ood u jaangoydeen ilaa an yacfuuna inay cafiyaan mooye gabdhuhu ow yacfuwa aladii biyadihi cuqdatu nikaax gabadhan waa la nikaaxiyey waxaa lagu nikaaxiyey maalan toban halaadoo geel ah ninkii isagoon la aqal teginuu gabadha iska furay waxaa waajibo ninkaas ku waajibay shan halaad oo geela shantaas halaad iska bixiya shantaas halaad sina idinkuma dhaafi karto waxay idinku dhaafi kartaa oo keliya in gabdhuhu iska kiin cafiyaan oo yidhaahdaan ninkan qarashaa galay laftirkiisa waa hawshooday waxbuu niyeystay reer dhisideed iyo wax ku saabsan uu niyeystay ninkiina hamigiisii iyo niyadiisii uma ahaanin wax hadeertaan aniga iga ba'sanna ou ninkii iga bi'iyana lama arko oo waad bad qabaaho waa dhaqanahay maadaama magacaas ugu dhacay keliya maahane aana wax kala qabin ninkii maskiinkaa wixii hore u galay waxaan ahayn in la geliyo diyaar uma ihi wixii meherahay shantii halaad waa cafis inay tiraahdo ninku waa ku badbaadi karaa haddayse laakiin taasu dhihin gabadhu ay saas dhihin waa inuu xoolihii bixiyo oo shantii halaad bixiyo ow yacfuwa aladii ama kii uu cafiyo biyadihi mooye gacantiisa ay ahaatay cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunudiisa gunidda nikaaxa kan yaa loola jeedaa culimmadu waa isku khilaafsan yihiin qaar waxay dhahaan waxaa loola jeedaa zawjka iyo ninka oo ninkii toban halaad lagula nikaaxshay gabar ee asagoon weli gabadhii u tegin iska fura ninkaas waxaa lagu leeyahay tobankii halaad barkood oo shan halaad ayuu bixinaa haddii aan gabadhii shantii halaad iska cafi ama isagu uusa iska cafin ka reebashada uu ka reebanayay shanta halaadoo kale ee uusa tobankaba wada siina idoo buuxda marka tobankii inay baxdo waa suurtagal in shanu baxdana waa suurtagal in aan waxba bixinna waa suurtagal inaan waxba bixin waxay ku ahaa kartaa gabadhu inay iska cafido shantii u waajibta tobanku inay baxdana waxay ku ahaa kartaa ninku shantii oo xaqa u lahaa inuu reebto inuu iskaga daro gabadha oo ugu daro raaciyo in shantuu baxdana waxay ku ahaa kartaa in qof wax cafidahu labadooda mid wax ku dara wixii laga rabay iyo mid wixii laga rabay ka taga oo tanaasul sameeyahu inuusa jirinna waxaa ku ahaa kara shanta inuu bixiyo ninkaas oo shantu waa biyo kama dhibcaan ayad haddii wax tanaasula la waayo labada dhinac laga waayo mid ninku wax kordhi waayo oo wixii uu dhammaystiri waayo oo uu dhihi waayo gabadhan walaasheeya marba haddii nikaax ku dhacay waxna loo magacaabay dhegteedana wixii la magacaabay ay gaareen wixii dhammaystirana siina hadduu gara waayoy ninkii gabadhiina ay gara weyday oo ay kusoo dhici weyday inay tiraahdo ninkan maskiinka aan wax iskaga cafiyo waxaa laazim mar walba ahaanaysa shantii halaad iyo xoolihii barkood ayaa waajib noqonaysa marka aw yacfu aladii biyadihi cuqdatu nikaaxi fasirada lagu fasiray waxaa ka mid ah zawjka waa layidhi waxaa kaloo layidhi alladii biyadihi cuqdatu nikaaxi midka gunidda nikaaxu uu gacantiisa ku jiro waa ninka la yidhaahdo waa weliga weliga gabadha weliba weliga gabadho markaas waa gabadha saqiirada ah ama midda mactuuhada ah oo xoogaha ee lagu jiro oon iyadu ismaamuli karin weligeeda weligeedu gabadhaas saqiirada ah maadaama uu isagu welina ka yahay gabadhiina hadeertaan qofkii u hadlayo oo isaga yahay booskeedii isagaa istaagaya oo wuxuu awoodi karaa inuu cafiyo wixii meherhayo oo ay ninkan ku laheyd sida haddii iyadu weyntaaba u cafi karoo laheyd waxna garato midda mactuuhada ah oo xanuunsanna waa saas oo kale oon ismaamuli karin laakiin gabadho hadday ismaamuli karto meherkeeda ayadaa xaqu leh sida xoolaheeda kaleba ay xaqu leedahay hadday cafinay iyo hadday qaadanayso ayadaa iskaleh ee odayaashu wax ay cafi karaan owliyadahu maaha in owliyaa cafida intay iska daydidna amaba owliyaba cafiskeed in laga hadla intay iska daydidna waxba laga yaaba dadka qaarkood qabaa'ilku inay ku xeertamaan gabdhaha meheradooda oo qabiilkuba cafiyo kaaba qabiilkaa cafinaya maalan haddii labaatan riyood gabadhan lagu meheriyey ninkii gabadhii ou furo toban riyoodoo ka mid a qabiilka loo reebaa laleeyahay labada qabiila isku reebtay gabdhaha ay kala guursadaan wax walbo meheroo lo laysku meheriyo isku meheriyaan oo gabdhahaas lagu meheriyo bar ka mid a ama thuluth ka mid a xeer waaye waa qabiilkaana wuxuu ku xeertay qabiilka kalea laleeyahay wax xeer geli kara maa waxaas saxna maaha sharcina wax waafaqsan maaha waana wax soomaalidu inta badan waa meelaha soomaalidu ay diinta ku dardarto ama ay diinta u ku baalmarsan tahay ka mid tahay gabdhaha meheradooda lagu xeertamaayo waayahay ilaahay marka wuxuu leeyahay ow yacfu aladii biyadihi cuqdatu nikaax ninka gacantiisa cuqdatu nikaax iyo gunuda nikaaxu waxay ugu jirtaa haddii ninka lagu fasiro isagaa sii day kara hayna kara gabadha furiinkeeda ee wax ku saabsan marka u horreydaan isagaa guntaaya oo qabiil qabiiltudiisa a wax ku ansaxayaan waa furadiisana waxbaa ku furmaaya haddii weliga laga wadana iyaduna saasoo kale waa caddahay oo weligu waa kugu nikaaxshadiisa la-aanteed gabadhu ma nikaax samayso fa calaykum korkiina waxaa aadaysa haddaad yeeshaan nisfu maakii barkii faradtum aad farad yeesheen oo aad qadarteen ilaa an yacfuuna inay cafiyaan gabdhuhu mooye ou yacfuwa aladii ama kii uu cafiye mooye biyadihi gacantiisa uu ahaaday cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunudiisa wa an tacfuu inaad cafidaan labadiina dhinac dhinac walboo ka mid a ayaa aqrabu u dhowaan badan litaqwa taqwad u dhowaan badan ninka waxaa u fiican tobanka halaad oo kale lagula nikaaxshay gabadha walaashiisa gabadhii isagoon la aqal tegin iska furay inuu tobankii halaad u buuxiyo gabadhana waxa u fadli badan maadaama walaalkeed wuxuu gaarsiiyey iyo wax ka gaaray iyo wuxuu ka dheefay aysa jirin lagana yaabo hantaaturro kale inay gashay iyo qarash kale iyo hanqaltaag kale iyo ay galeen inay walaalkeed iskaga cafido xoolaha ilaahay marka wuxuu yidhi walaa tansawu lfadla fadliga iyo dheeraadka iyo ixsaanka ha iloobinina baynakum dhexdiinna aad isku ixsaan samaydaan ha iloobinina maxaa yeelay ina allaha ilaahey bimaa shaygii tacmaluuna aad samaynaysaan basiirun waa mid arkaaya fadliga iyo ixsaanka la sheega huna waa in wax laysku cafiyo darsigeennuna maanta halkaas noo joogo wallahu subxaana wa tacaala aclaa waclam wabillahi atowfiiq